bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taariikhdana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad sannada laba kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdii hogaaminaya ayaa gaaray dalka maraykanka halkaasi uu kaga qaybgalay shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa wasiirka dastuurka dowladda soomaaliya oo gaaray magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay halkaasi waxaana kulamo uu la qaadanaya jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan ganacsatada soomaaliyeed iyo turkiga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka wada hadlay iskaashiga ganacsi ee labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay howlgallo lagula dagaalamaya muqaabaraadka akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah shir looga hadlayo arrimaha cimilada ayaa ka furmaya magaalada new york ee xarunta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaana dhegaystayaal waa qodobaday warkay ugu darkaroona u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray dalka maraykanka isagiyo wafdi hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si weyn halkaasi loogu soo dhoweeyey wafdiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay ka qeybgeli doonaan shirka dhacaya magaalada niyog ee xarunta jimciyadda qurumaha ka dhaceysa shirkaasi ayaa waxa uu yahay shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee jimciyadda qurumaha ka dhaceysa oo looga arinsado arrimo fara badan oo ka mid ah dunida inteeda kale ayna isugu yimaadaan dowladaha markaasi xubnaha ka ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay kulan markaasi ay isugu yimaadeen ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa turkiya kaasi oo looga hadlay iskaashiga ganacsi ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa cabdirasaaq xaaji sulaymaan ayaa inoo faahfaahinaya
kulankan dhex maray wafdiga ganacsatada turkiga iyo ganacsatada soomaaliyeed ayaa ahaa mid la isku weydaarsaday ka faa'iidaysiga ganacsiga u dhexeeya labada waddan ee kalaa soomaaliya iyo turkiga uu ka dhexeeyo xidhiir qoto dheer oo dhan kasta ah intii uu kulanku socday ayaa labada dhinacya sheendooda nuxurkooda ahaa sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirka ganacsi ee ka dhexeeya ganacsatada labada waddan iyadoo lasoo bandhigay waxyaabaha ay soomaaliya qaniga ku tahay iyo weliba waxyaabaha ay soo saaraan warshadaha dalka turkiga guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamuud cabdikariin gabayre ayaa faahfaahiyey kulankan dhex maray ganacsatada labada dal iyo muhiimadda uu leeyahay labada shacab ee walaalaha
dalada warshadaha ee museum aan kusoo dhaweynay wadankeenna oo ay shalayna nala joogeen rugta ganacsiga maantana ay ganacsato badan ay kula kulmayaan hotel dorbin oo ay aaraa isdhaafsanayaan iyo sidii wax loo kala faa'iidaysan lahaa badeecadaha iyagu ay hayaan warshad ahaan oo u badan enerjiga iyo maxaanku rahdaa real estate-ka iyo maacuunta iyo waxyaalaha noocaas oo isku darka ah iyo ganacsatadeenna wixii ay heli karaan oo wixii ama loo dhoofin karo turki ama layska kaashan karo miitin ahaa halkan ka socda waxaan rajeynaya in wax fiican ay ka soo baxaan cabdulqaadir yalmaas guddoomiyaha dalladda tusiyaad oo wafdiga turkiga hogaaminayay ayaa yidhi
Şimdi eee, öncelikle şöyle başlayalım.
safarkaygu waxa uu faa'iido u yeelan doonaa dhammaan shacabka labada dal waxayna shacabka soomaaliyeed naga faa'iidi doonaan ganacsi horumar tayo leh aad ayaad u mahadsantihiin bir program walaalahayagow yaptık. Eee, o, pro- o program neticesinde ugu dambayntiina muuse cabdulaahi muuse guddoomiyaha shirkadda gargaara international company ahna xidhiidhiyaha tusiyaad iyo geeska afrika ayaa isna soo dhoweeyay kulankan is- isagoo ku tilmaamay guul u soo hoyatay ganacsatada labada waddan Een, dalada tumsiyaad waa dalad ballaaran een, oo ku midaysan yihiin ganacsato iyo warshado turkiga Ee, waxaa lagu qiyaasaa lixdan ilaa lixdan iyo shan boqolkiiba ganacsatada iyo warshadaha turkiga inay ku midaysan yihiin wuxuu leeyahay xaramo in ka badan runtii laba xaramood Een, dalal ku yaala yurub iyo asia iyo africana xariir uu leeyahay ani waxaa u qaabilsanahay waxaa ah madaxa arrimaha dibadda ee tumsiyaad gaar ahaan geeska africa marka hoos usii gudbo geyga soomaalida degto qofka u qaabilsan shirkadda xiriirkeeda cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ayaa wada howlgallo lagula dagaalamaya muqaadaraadka oo ka socda xaafadaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan taasi oo qeyb ka ah xoojinta amniga cabdishakuur ismaan cali ayaa warkan inoo soo diray
howlgaladana saacadihii lasoo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ay ka wadeen magaalada beledweyne waxay kula dagaalamayeen dadka ka ganacsada muqaadaraadka ama wadaragaska kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan dhanka amniga geysta ciidamada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay gacanta kusoo dhigeen ku dhawaad dad tuurux kula dhaafaya kuwaasi oo laga sheekisan yahay in ay gadaan waxyaaba amaanka dooriya kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalada beledweyne waxaana saraakiisha ciidamada amniga gaar ahaan booliiska ay sheegeen in ay soo bandhigi doonaan islamarkaana sharciga ay masiin doonaan dadkaas lagaga sheekisan yahay in ay muqaadaraadka ka ganacsadaan muqaadaraadka xashiishada iyo weliba kamriga ayaa si weyn ugu soo badanayay beledweyne bulooyinkii lasoo dhaafay kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay sugidda amniga magaalada waxaana saraakiisha ciidamada booliiska ay sheegeen si amniga loo xaqiijiyo in laga hortago waxyaabaha maanka sugiya oo magaalada kusoo badanaya
mahadsaned cabdishakuur tababar ku saabsan xoojinta doorka ay haweenku ku leeyihiin doorashooyinka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug warbixintaasina maxamed deeq cabdi maxamed ayaa inoo soo diray tababarkan ayaa loo qabtay haweenka doonaya inay ka qayb galaan doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug iyadoona lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo kaashanaysa xafiiska haweenka u qaabilsan madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug waxaana la barayay casharo ku aadan sidii doorashooyinka ay kaga qaybgeli lahaayeen iyo soo gudbinta aragtidooda haweenka waxyaabaha anguna aan kaga hadli doonaa seminaarkan saddexda maalmood ma rabo inaan ku laabto waxyaabihii maamooyinka ay ka hadleen waxa laga hadlaayo waxa weyaan cid in la dulmiya ma ah laakiin waa in laga hadlaa waxyaabaha xuquuqda aad u leedihiin seminaarkan saddex shay ayaan ugu hadli doonaa mid waxa weyaan hogaaminta sidee baa lagu hormari karaa ka qaybgalka haweenka dhanka siyaasadda iyo go-aanka gaaridda shukri daahir faarax oo agaasime ka ah xafiiska haweenka u qaabilsan madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa tababarkan iyo haweenka loo qabtay maanta waxaan halkan ku qabanaynay barnaamij looga hadlaayo doorashooyinka galmudug haweenka raba inay ka qayb qaataan doorashada ka dhacaysa galmudug inay noqdaan xildhibaan iyo xildhibaanadii hore ee hore u joogay sidii ay ugu soo noqon lahaayeen stagekii shalay ay ka degeen iyo gabdho cusub oo ayagana dalka wax ku bartay raba inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo jireenka ah ee ka jiro dowlad goboleedka galmudug waxaa jira gabdho badan oo raba in ay ka qayb qaataan barnaamijkaas halkan ka dhacayo waxaa barnaamijkan soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka dowladda federaalka dowladda federaalka soomaaliya waxaana halka ka caawinayay oo iskala kaashanayeen xafiiska gender officer ee state houseka galmudug run ahaantii waxyaabo badanaa lagu soo bandhigay waxaan baraynay haweenku haween badan oo waxaa jira maqlay qaybtan soddonka koontadan soddonka laakiin aan aqoonin habka ay u raadsan lahaayeen iyo meesha ay ka raadsan lahaayeen so seminaarkan waxay ku baranayeen haweenku jidkii ay u aadi lahaayeen inay bartaan qoondadooda iyo iyo iyo iyo iyo iyo xaqii ay lahaayeen meesha ay u raadsan lahaayeen xildhibaan canab maxamed jimcaale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug afartii sano ee lasoo dhaafana shaqaynaysay oo ka qayb gashay tababarka ayaa waxa ay ka warbixisay sida ay u habboon tahay in xuquuqda haweenka la raadiyo islamarkaana door muuqda ay ku yeeshaan siyaasadda dalka halkaas waxaa la isku dhaafsaday aaraa iyo afkaaro badan waxaan soo jeedinaynaa annaga annagoo ku hadlaya codka dumarka siyaasadda horena ugu soo jira haddana hamiga siyaasadeed leh in oday dhaqameedku ay kootada dumarka ee boqol iyo soddonka mar walba lagu sheego laakiin aan rajaynayna inay konton noqoto maadaama waxqabadka haweenku uu ka badan yahay kan ragga in ay kootada dumarku gelin muran iyo isjiidjiid aan helno cadaalad iyo xuquuqdeenna aasaasiga ee uuna siinayo dastuurka dowlad goboleedka galmudug mana aha keliya xildhibaannimada ee waxaan tartanka loolanka gudoomiya gudoomiyaha guddoomiyeyaasha baarlamaanka guddoonka iyo guddoon labada ku-xigeen in ay ka soo mid noqoto gabar saddexdaas xil mid ka mid ah waa in la helaa hay-adaha dowladda oo dhan oo loo dhanya wasaaradaha wasiirada wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlayaasha iyo agaasimo guud gabar ah oo reer galmuduga ma jirto aqoontoodana way dhaafsan tahay dumarka soomaali dumarka reer galmudug haweenka galmudug haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin muuqata ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo sidoo kale ka qayb qaadashada siyaasadda
wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika wariyahayaga cabdulqaadir axad ayaa warkan inoo soo diray
wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka dastuurka ayaa waxa uu ka kooban yahay guddiga madaxa bannaan guddiga la socodka baarlamaanka arrimaha dastuurka iyo xubno kale ka kala socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada johannesburg qunsulka labaad ee safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika wafdigan intii uu joogo dalka koonfur afrika ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa shirar looga hadlayo arrimaha dastuurka iyagoo sidoo kalena la kulmi doono hay-ado ku shaqo leh dastuurka wasiirka arrimaha dastuurka saalax axmed jaamac ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada johannesburg halkan waxaanu ka qayb qaadan doonaa kulan weyne halkan ka dhici doona oo ay abaabusho hay-adda aisa oo arrimo ku lugle dastuurka iyo dimuqraadiyaddaba lagu falanqayn doono khibrad wadaag iyo mataqaanaa way aragnimana lagu kala dheefo kulankaasaan u nimi kulanka ka sokow waxaanu la kulmi doonaa hay-ado waaweyn oo dalkan south africa ah oo aanu ka warsan doono way aragnimadii ay ulahaayeen dibeegista dastuurka iyo dimuqraadiyeynta dal ka soo baxay nidaam apartayd ahaa oo dimuqraadi noqda lagu caanamaalay marka khibradahaasaan halkan u nimi kulan dhowr cisho u noqon doonaa jaaliyaddana waanu sarki doonaa insha allah hay-adaha kala duwan waanu la falgeli doonaa inta halkan aanu joogno wasiirka arrimaha dastuurka iyo wafdigiisa intii ay joogaan dalka koonfur afrika ayaa waxay kulamo la qaadan doonaan madaxda khusaysa arrimaha dastuurka iyo xuquuqda aadanaha cabdulqaadir axad dhaqane warbaahinta qaranka o artambo international airport johannesburg
maamulka degmada boondheer ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey mashaariic horumarneed oo markaasi si isxilqaana looga fuliyey qeybo ka mid a gudaha degmadaasi boondheer ee magaalada muqdisho guddoomiyaha degmadaasi ismaaciil cabdi qorax ayaa raadiyo muqdisho uga waramay howlaha mashaariicda ee halkaasi ka socda
mashaariic badan baa laga fuliyey sida xarunta degmada oo kale xarun degmada kale waa la dhistay stadiumka waa la dhistay waa dhisnay social holka oo bulshada ururada kala duwan ay ku shaqeeyaan isbitaalka operation center oo xarunta hanuuninta ah airboortka oo jay laga dhigay wadada airboortka iyo magaalada isku xirto waxyaabo markaa sidaas dunka kubadda cagta oo kale laga qabtay way jiraan mashaariico oo dhanka beeraha iyo waxyaabahaas laga fuliyey oo way jiraan iyo gelimo laga sameeyey haami iyo waxyaabahaas xilliyada abaarahana waxyaabo adugu hay-adaha way ka qabanayeen oo dadka gargaar u sameynayeen sida w f b oo kale iyo enjooyada kale lookalada ah
guddoomiyaha maamulka degmada boondheere ayuu kaasi oo faahfaahin ka bixinaya howlo mashaariici ee ka socda gudaha degmadaasi boondheere ee magaalada muqdisho kuwaasi oo qeyb ka ah qorshaha isxilqaan oo guud ahaanba dalka qeybo ka mid ah ka socda raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuuna warkan idinkaga imanay akhbaaraadkii caalamka xilli hogaamiyaasha caalamka maanta ay kulan ku yeelanayaan magaalada niyog ee xarunta jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ayna uga qaybgalayaan shirka sanadlaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa saynisyaaniyo adduunka waxa ay ka digayaan heerkulka diirimaadka oo markaasi caalamka oo ay sheegeen in marnaba uu sii kordhayo amaba aanay jirin marnaba ay fafaallo muujinaya inuu hoos u dhacayo waxayna tilmaameen in marba marba ka dambeysa kor u sii kacayo kuleelka dunida hay-adda saadaasha hawada caalamka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in shantii sano oo lasoo dhaafay ay ahayd xiliyadii ugu kulolaa caalamka inta la ogaaday toddobaadkii lasoo dhaafay ay ahayd markii wadamo badan oo dunida ka mid ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo cimilada adduunka oo kor u sii kacaya kuleelkooda warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa inaga inta